galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacaddeenna galabta iyo wararka ah v o a oo idinkaga imaanaysa washington dhegaystayaal waa galab sabtiga bisha agost ee sanadka labada kun afar iyo labaatankana waa kow iyo soddon waxaad naga dhegaysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrband iyo boggeena v o e somaali dt com saacadduna haatan afrikada bari waxay tilmaamaysaa afartii galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o e waxaa idiin soo jeedinaya aniga ibraahim xasan daandurey qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah al-shabaab oo bartilmaamaysatay dukaano lagu xiray kaamarooyin xilli uu madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maanta u booqday wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa taliska xoogga dalka wuxuu kulamo kula qaatay xarunta wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya ka tirsan kuwa xoogga dalka ayaa u sheegay v o e da in madaxweyne xasan uu kala hadlaya taliska xoogga dalka xoojinta dagaalka xilliga lagula jiro kooxda al-shabaab waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan waraysi aan la yeelnay wasiirka maaliyadda ee soomaaliya oo magaalada washington d c u yimid kulanno caalami ah oo uu la yeeshay madaxda baanka adduunka iyo sanduuqa lacagta ee adduunka barnaamijka hambaliyada iyo heesahana waad maqli doontaan iyo weliba dhacdooyinka toddobaadka marka hore isku soo dhowaada warkii qaramada midoobay ayaa waxa ay bilaabaysaa in ay ilaa iyo lix boqol iyo afartan kun oo caruur ah oo ku noola marinka ghaza ay ka tallaasho cudurka dabaysha ololahana ayaa ku tiirsanaan doonaa sida warku sheegay in maalin kasta la hakiyo siddeed saacadood dagaalka u dhexeeya israa'iil iyo mintidiinta xamaas ee ka socda meelo gaar ah oo ka tirsan dhulka go'doonsan ololahan adag ee lagu tallaalayo carruurta da'doodu ay ka yartahay toban sano ayaa waxa uu daba socdaa xaqiijintii toddobaadkii hore ilmo yara in uu curyaamiyey fairuska nuuca labo ee dabaysha oo ah kiiskii ugu horreeyey ee noocaasi ah ee dhulkaasi laga helo muddo shan iyo labaatan sano haatan laga joogo saraakiil ururka caafimaadka adduunka ayaa sheegay in ugu yaraan sagaashan boqolkiiba carruurta ay u baahan yihiin in la tallaalo laba jeer iyadoo afar toddobaad ay u dhexayso qiyaasaha daawada si ololuhu u guulaysto balse ay caqabado waaweyn ay kala kulmayaan khaza oo inta badan lagu burburiyey dagaalka kow iyo tobanka bilood ku dhow socda sidaana waxaa wariyaasha u sheegay riig pepercorn oo ah sarkaalka sare ee ururka caafimaadka adduunka ee dhulka falastiin isagoo ku sugan geneva ciidamada difaaca cerka ee ukrain ayaa sheegay in ay soo rideen afar iyo labaatan ka mid ahaa konton iyo laba duyurdood oo kuwa aan duuliyaha wadin ah oo ruushka uu ku soo weeraray xalay saqdii dhexe siddeed gobol oo ukrain ah diyaaradahaasi ayaa saddex ka mid ah waxa ay u duuleen dhanka ruushka iyo belarus sida ciidanka uu ku sheegay fariin uu soo dhigay telegram mana sheegin wax khasaaraha oo ka dhashay diyaaradahaasi la soo riday digniin hawada ayaa dhowr jeer la maqlayay intii uu socday wararkaasi dawladaha duuliyaha aan lahayn iyadoo dad badan ay u yaaceen habeennimadii meel gabaad ah oo ay ku hoydaan magaalada caasimadda ee cape ayaa digniintu socotay ilaa iyo afar saacadood waana weerarkii afraad ee dawladaha aan duuliyaha lahayn ee toddobaadkan sida saraakiishu ay sheegeen dhammaan dawladaha aan duuliyaha wadin ee bartilmaameedkoodu ahaa magaalada ayaa dhammaantood la soo riday sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan cape shiinaha ayaa waxa uu ku eedeeyey markab laga leeyahay dalka filibiin inuu si ulakac ah uu markaasi ugu dhacay markab ay leeyihiin ilaalada xeebaha shiinaha meel u dhow dhulka lagu muransan yahay ee badda koonfureed ee shiinaha kaasi oo ah shilkii ugu dambeeyey ee shilal toddobaadyadii lasoo dhaafay dhacayey shiinaha ayaa waxa uu sheegtaa dhammaan marinbiyoodka dhaqaale ahaan muhiimka ah inkastoo ay jiraan waddamo kaleeto iyaguna sheegashadaas oo kala sameeyey iyadoo maxkamad caalamihina ay xukuntay in sheegashada shiinaha aanay ahayn mid ku salaysan sharci maraakiibta filibiin iyo kuwa shiinuhu uu leeyahay ayaa laba jeer waxa ay isku dhaceen bishan meel u dhow aaggaasi taasoo falqayaasha ay sheegeen in beijin ay raadinayso inay ku sii xadgudubto una sii gudubto aagga dhaqaale ee gaarka ee manila islamarkaasina ay caado ka dhigato gacan ku haynta aaggaasi warkiina dhegeystayaal waa nageyntaas waraysi aan la yeeranay wasiirka maaliyadda ee soomaaliya oo magaaladan washington c yimid ayaa kulano caalami ah waxa uu la yeeshay madaxda baanka adduunka iyo sanduuqa lacagta ee adduunka oo aad dhegeystayaal mar dhow maqli doontaan hase yeeshee madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu booqday wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya iyadoo ay soo baxayaan in dowladdu ay isku dayayso inay dib u bilowdo howlgallada ka dhanka ah al-shabaab cabdiqaadir maxamed cabdulla ayaa warbixinta nooga soo diray muqdisho
ururka al-shabaab ayaa saaka aroortii qarxiyo goobo ganacsi oo ku yaala xaafadda tabeelaha sheekh ibraahim ee degmada garas baalley ee magaalada muqdisho dadka deegaanka ayaa u sheegay v o a da inay maqlayeen qaraxyo ka dhacayo goobo ganacsi oo ku yaala hareeraha waddada kooxda al-shabaab ayaa la sheegay in qaraxyo miin ay ku xireen goobaha ganacsi ee ku yaala xaafadda tabeelaha sheekh ibraahim ee degmada garas baalley mid ka mid a goobjoogayaasha codkiisa ka gaabsada ayaa u sheegay v o a da in meelaha la qarxiyay ay ahaayeen goobo ganacsi oo dhowaan fuliyay amarka dowladda la xiriira xirashada kaamerooyinka hay-adaha amniga dowladda soomaaliya oo muddooyinkii lasoo dhaafo howlgal ciidan ka wada inta u dhexaysa eex control afgooye ilaa deegaanka ceelasha biyaha ayaa ku amray ganacsatadu inay xirtaan kaamerooyinka taasoo dhowaan laga hirgeliyay magaalada muqdisho ururka al-shabaab ayaa dhowr jeeroo hore isku dayay inay hor istaagaan awaamiirta dowladda la xiriirta xirashada kaamerooyinka dhowaan ayeyna markii suuq ku yaala deegaanka ceelasha biyaha ay ururka al-shabaab ay qarxiyo ku xoreen kadibna ay qarxiyeen goobo ganacsi ciidamada amniga dowladda soomaaliya ayaa kol hore ku guuleysta xaqiijinta in magaalada muqdisho gudaheeda laga hirgeliyo xirashada kaamirooyinka gaar ahaana suuqyada waaweyn ee ganacsiga ku yaala muqdisho sida suuqa bakaaraha iyo suuqbacad sidoo kale ciidamada amniga ayaa ku guuleystay laga hirgeliyo guud ahaan degmooyinka gobolka banaadir iyo xaafadaha waxaana hadda ciidanka amnigu oo maalmihii lasoo dhaafo howlgal ciidan ka waday inta u dhexaysa muqdisho iyo caalasha biyaha ay ku amrayeen dadku inay khirtaan kaamirooyinka waxaase hadda muuqata inuu jiro culays howlgal ay wajahayaan ganacsatada taasoo la xiriirta awaamiirta khirashada kaamirooyinka iyo kooxda al-shabaab oo isku dayaysa inay hor istaagto amarka dowladda cabsi gelisana ganacsatada dhanka kalena madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa maanta gaara xarunta wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya madaxweyne xasan ayaa si lama firaana ku taga xarunta wasaaradda gaashaandhigga wuxuuna halkaasi kulamo kula qaatay saraakiisha xoogga dalka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa taliska xoogga dalka wuxuu kulamo kula qaatay xarunta wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya ka tirsan kuwa xoogga dalka ayaa u sheegay v o a da in madaxweyne xasan uu kala hadlayay taliska xoogga dalka xoojinta dagaalka xilliga lagula jiro kooxda al-shabaab dib u egista goobihii dagaal ee dhowaan lala wareegay iyo bilaabashada wejiga labaad ee dagaalka iyo dhammaystirka wejiga koowaad sidoo kale eela ka tirsan kuwa amniga ayaa u sheegay v o a da in madaxweynaha soomaali xasan sheekh maxamuud uu hadda si gaara isha ugu hayo markay timaado dagaalka lagula jiro kooxda al-shabaab iyo guud ahaan heshiisyadii amni ee la galay sidii loo meel marin lahaa dhowaan ayay ahayd markii dowladda soomaaliya heshiis amni ee lasoo seexatay dowladda dalka masar waxaana dhowaan lagu arka muqdisho gaar ahaan garoonka alcadde diyaaradaha kuwa dagaalka masar oo kasoo degaya muqdisho inkastoo dowladda soomaaliya weli aysa ka bixin tafaasiil haddana waxaa jira xiisa siyaasadeed oo xoogan oo kala dhexaysa soomaaliya dalka etoobiya cabdulqaadir okey v o a muqdisho
magaaladan washington d c waxaa dhowaantan soo gaaray wafdi uu hogaaminayo wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalk ah ee soomaaliya biixi iimaan cige haddaba ujeeddada safarkiisa iyo waxyaabaha u qabsoomay ayaa waxaa uga warramay wasiirka wariyahena v o a ismaaciil xuseen farjar oo kula kulmay washington
bismillahi raxmaan raxiim ismaaciil waad mahadsan tahay dadka soomaaliyeed ayna dhegaysanayna waan salaamayaa safarkaygana walaal wuxuu daaranaa safar shaqo ahaa oo aan ku imi magaalada washington cariga maraykanka kulan shaqo oo kulamo shaqo aan la lahaa bangiga adduunka madaxdiisa iyo hay-adda lacagta ama sanduuqa lacagta adduunka oo howlaha naga dhexeeya quseeya ayuu ahaa runtiina si fiican buu noogu bilaabmay
waan gartay markaas soomaaliya maxay ka doonaysaa kulankan inuu uga soo baxo kulamo joogtaanu had iyo jeeraale yeelanaa labada hay-adoodba oo shaqo joogtaa naga dhexaysa marka waxay u dhexeeyaan kulamadaasi kulamo dadka dee soomaaliya qaabilsanee ah iyo kulamo sarsaro oo arrimaha waaweynee markaa aan rabno in wax laga qabto ama na hor yaalla oo madaxda guud ee bangiga adduunka nagu dhex mara ayay u qeybsan yihiin marka kulankan waxaan la kulmayay runtii madaxda ugu sarreysa waxaan is aragnay madaxweyne ku-xigeenka bangiga adduunka gabadha dhanka qeybtayada qaaradda africa qaabilsan oon ka wada hadalay sidii loo sii xoojin lahaa iskaashiga bangiga iyo ka dhexeeya dowladda soomaaliya sidii loo ballaadhin lahaa mashaariicda horumarineed iyo tusaale ahaan mustaqbalka maadaama oo soomaaliya hadda dayn cafis ka baxday oo marxalad cusub la galay qaabka uu u ekaanayo xidhiirhka bangiga iyo ka dhexeynaya dowladda soomaaliya sidii loo jahayn lahaa ayuu ayuu daaranaa kulamo istraatiijiga ayay ayay u badnaayeen waxaa kaloo xoogga la saarayay sidii aan u maareyn lahayn in aan dalku si deg dega deymo kale oo weliba deymo loo qaatay in kharashaad joogta a lagu maareeyo deymaha waxaa mudan in loo qaato horumar maalgashi wax soo saari kara loo qaato marka waxaan ka baaqsanay runtii oanu ku guuleysanay inaanu ilaa hadda muddada aanaan u baahanin inaanu deyn qaadano deyntaana aanu ku bixino kharashaadka joogtada ee dowladda oo iyaduna arrin weyna xidhiirka bangiga naga dhexeeyaana runtii wuu sii xoogeystay dowladduna marnaba dalalka hadiyo jeeraale deymaha ka baxa waxaa lagu yaqaanaa markaad dib u eegto dalalkii deymaha ka baxa inay markaba deyn dib ugu dhacaan idinku ma ma qaateen welidii annagu wax dayna maanaan qaadan maxaa laakiin lacag iyagoon aad ka heshaan bangigu maxay
lacagaha oo su-aal muhiima weeye sida caadiga ah markay dalalku deencafiska ka baxaan ee culayska deymeedee saarani oo ah halbeegga lagu qiimeeyo nooca kaalmada dalalka la siinaya ay hoos u dhacdo deeqdii dalalku heli jireen waxay isku bedeshaa deyn maadaama dayntii la cuslayd ee saarnayd laga qaaday deeq dambe lama siiyo sida caadiga ah oo sida markaad eegto siyaasadaha bangiga adduunka weliba sanduuqa aydhada loo yaqaanana laga kaalmeeyo haddaad eegto ruuliskiisa iyo shuruucdiisu waxay dhigayaan dalalku markay deyntooda hoos u dhacdo in dayn la siiyo deeqda laga joojiyo annaga december bay ahayd labadii kun iyo saddex iyo labaatankii inay naga go-aan deequhu laakiin waxaan ka shaqaynay in kaalmada aan bangiga ka helana ay deeq sii ahaato oo soomaaliya ka dhigtay dalkii koowaadee qaabkaa loola macaamilo waxaanay ku timi runtii galgalka aan bangiga u leenahay iyo qadiyadaha aanu soo bandhignay iyo doodaha iyaga aan geynay bangiga oo dadka runtii saamiga bangiga ku leh deeqwaxaan ku dhahdaa loo yaqaano deeq bixiyaasha lacagaha sanduuqaasna laga kaalmeeyo lacagta ku shuba ay garowsadeen inay soomaaliya u baahan tahay in loo sii wado kaalmada iyadoo qaab deeqah marka ilaa labada kun iyo shan iyo labaatanka bisha toddobaad kaalmo kasta oo aan ka helno bangiga adduunka iyo bangiga horumarinta ee afrikaba deeq bay sii ahaanaysaa waana xilliga ay ku eeg tahay wareegga xilligan loo yaqaano wareegga labaatanaad ee aidha wareegga koob iyo labaatanaad oo saddexda sano ee soo socota ah wuxuu qawaaniin cusub iyo xeerar cusub buu yeelan doonaa hadda laga wada hadlayo dunidu ka wada hadlayso kaasna marka waktigiisa la gaadho ayaan ka wada hadli doonaa laakiin annaga weli doodayadu waxa weeye soomaalidu inay dowladda soomaaliya dadka soomaaliyeed weli inay usii baahan yihiin in deeq la siiyo
kacsanaha dhegeystayaal wuxuu ahaa wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalk ee soomaaliya biixi imaan cige oo soo gaaray magaalada washington d c wuxuuna u waramayey ismaaciil xuseen farjar haatanna waxaad ku soo dhowaataan dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo jeedinaya cabduqaadir maxamed mursal
dowladda etoobiya ayaa toddobaadkan si adag uga hadashay xaaladda ammaanka ee gobolka geeska afrika iyo weliba walaaca ay ka qabto xilliga kala guurka ee ciidamada midooda afrika ee soomaaliya ee admis kuwaasoo lagu bedelayo howlgal cusub war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee etoobiya ayaa lagu sheegay inay ka walaacsan yihiin halista ka imaan karta hanaanka ay hadda wax u socdaan taasoo ay sheegeen inay khatar amni ku keeni karto gobolka wasaaradda arrimaha dibadda ee ethoobiya ayaa sheegtay in baaqiyo kala duwan oo ka soo baxay ethoobiya iyo dalalka ciidamada ku deeqay aan si dhabah loo dhagaysanin war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in ethoobiya aysan daawado ka noqonaynin xilli ay dhinacyada kala duwan ku howlan yihiin inay qaadaan tallaabooyin ay xasilooni darro kaga abuurayaan gobolka waxayna intaasi ku dareen inay si dhow ula soconayaan isbedelada ka socda gobolka ee taabanaya danahooda qaranka arrintan ayaa ku soo beegmaysaa xilli ay soo baxeen warar sheegaya inay dowladda masar soomaaliya u fidisay kaalmo militari taasoo noqonaysa kaalmadii ugu horreysay ee noocan ah ee ay soomaaliya siiyaan muddo ka badan afartan sano soomaaliya iyo etoobiya ayaa isku maandhaafsan heshiiska ay wadagaleen etoobiya iyo somalilan ee ku aadanaa in etoobiya laga kireeyo marinbiyood sidoo kalena masar iyo etoobiya ayuu ka dhexeeyaa loolan xoogan oo ku aadan ka faa'iidaysiga biyaha webiga niil haddaba muxuu ka dhigan yahay hadalkaasi adag ee etoobiya ka soo baxay maxayse yihiin tallaabooyinka xige ay qaadi karaan ee ku aadan arrinkan iyo su-aalo kale ayay sahre cabdi axmed weydiisay cabdiqafaar wardheere oo ka faallooda arrimaha caalamka kuna sugan gobolka virginia ee duleedka magaalada washington d c waxay ahayd arrin ay runtii aad iyo aada uga fiirsadeen oo macnaheedu ahaa ay leeyihiin gobolkao dhan bay dab surayaan haddii ciidamo iyo la keeno oo soomaalidu arrintan waa ay ku degdegtay annaga soomaaliya iyo amnigeeda dhiig iyo dhaqaale iyo wax kastaan ku bixinay in qolo kale la keeno oo hadda qolo kale ay amniga geeska africa ay waxyeelo ku samayso ka yeeli mayno bay bay ku goodiyeen waxay kaloo leeyihiin annaga iyo soomaalida wadahadal baaba noo socday oo horumar baan ka samaynay wadahadalkaas marka waxaa loola aaday colaadahaas iyo maba garan karnay leeyihiin loomana baahna wadanku wuxuu ubaa gobolku wuxuu u baahan yahay in amni iyo iyo nabad iyo wada shaqayn iyo lagu soo rogo maahane uma baahna hadeertaan xasilo xasilooni darro horle iyo uma baahna etoobiyana waxay u taagnaanaysaa inay xasiloonida gobolka ay ka shaqayso marka nuxurkoodu intaas weeye oo ay macnaha soomaalida ku handadayaan leeyihiin annagaa ku habboon xasilinta dhulkaas awana dhiig iyo dhacaanba naga galeen waxay kaloo leeyihiin waxay aada walwal uga qabaan mishinkan cusub oo hadda atmis bedelayo oo awesome loo baxshayna isagana walwal baan ka qabnaa bay leeyihiin sida ay wax noqon doonaan waa hagaag marka xiisadii dabcan ethoobiya iyo u dhexaysay dhinac markii la fiiriyo dalka masarna meesha way ka muuqataa oo dowladda masar durbaba soomaaliya waxa ay la samaysatay xiriir laba geesood ah heshiis durbaba ay markii ugu horeysay afartan sano dowladda masar ay soomaaliya magaalada muqdisho ka soo dejisay saanad military taana sidee bay baasiinka ugu sii dari kartaa xiisadii u dhexaysay awalba soomaaliya iyo ethoobiya ee badda ku saabsanayd haddaan cid kale baasiinka wadin soomaaliya arrintaasi baasiin ku shubi mayso soomaaliya hadda waa tii cunaqabataynta hubka laga qaaday waa qaran madax bannaan cid allaaliya ciday doonaan bay hub ka soo iibsan karaan ku kaalmayn kara tababari kara rasaasta iyo waxyaabaha hadda laleeyahay labadan dayuuradood waa wadeen oo kale hadda wax weynba maahayna waa keeni karaan marka horta taas waxaad moodaa ku degdeg iyo brobaganda inay tahay in la yidhaahdo soomaaliya maxay hub u keensatay soomaaliya masar iyo turki iyo ciraaq iyo carab kasta iyo rijinka iyo cid kasta heshiis bay la geli kartaa horta taas layskuma hayo laakiin su-aashu waxa weeye waxaanoo dhan horta maxaa keenay soomaalidu ciidan xoog badan ma leh marka inay xulafadeeda raadsato oo qoob iyo qaylo isku dafto oo ay meel kasta marto waxaa keentay markii lagu xadgudbay ee sovereigntigeeda amase madax banaanideeda lagu xadgudbay oo dalkii nus heshiis lala galay oo yidhi dal gaaraad noqonaysaan oo waxaan sa- nabaddii baan qaadanayna horta waxaasaa keenay marka wax kasta waxaa ku fiican tahay ina loo noqdo ee waxa meesha maxaa meeshaas waxa gaarsiiyey mana u muuqato hadda soomaalidu dab hor loo ay shiraysa male aan ahayn inay cid allaaliya ciday doonto heshiis la geli karto ciddii dhibsanaysaa iyaday taasi u taalla waa tahay ethoobiya waxay kaloo sheegtay inay aada uga walaacsan tahay isbeddelka ciidamada admis ee haatan meesha ka baxaya marka maxay noqon kartaa hadallada ethoobiya ee wasaaraddeeda arrimaha dibadda Eh, waxay noqon kartaa inay yidhaahdaan eh, annagu eh, soomaalida wax badan baan gelinay waa ka duuduubanaynaa wixii hadda ka dambeeyana inay cadow u arkaan oo eh, ciidamadooda iyo waxooda iyo kala baxaan marka meeshaas waxaad moodaa in eh, loo baahan yahay soomaalidu inay si fiican uga baaraandegto oo ka farabuuxsato oo ay fiiriso habka eh, ay u kala guranayaan soomaaliya iyo etoobiya ciidamo badan baa waxay ka joogaan dhulalkaas aad arkayso ilaa iyo gedo iyo eh, bay iyo bakool iyo dhulkaasoo dhan ciidankoodii waa joogaa deris baan soomaalidu waa deris waa isla ooli doonaa oo hadda dad kala guuraya maahin marka mar kastaba soomaalida waxaa looga baahan yahay inay eh, arrimaha xasaasiyadda noocan oo kale leh ay si tartiiboo miyir leh oo aan caatifadi ku jirin en, ay ay u- ay ula xisaabtanto Waat.
En, markaasna la fiiriyo en, ma- nidaamkan cusub oo hadda aad isbedelaya awesome iyo sida dawladaha kasoo qaybgelaya iyo qaabka qaabkay uga soo qaybgelayaan iyo waxaasoo dhan in en, si tartiibahoo xasiloon oo african union iyo security councilka iyo soomaalida qarannimadeeda dadka maaragtay ee madaxda soomaalida iyo waxoo dhan laysla ogyahay nidaamkaas admisna lagu bedelo etoobiyana wixii ay ka saarayso iyo wixii la- lagu bedelayo iyo ay ay si miyirsan oo xeeladaysan oo sharciyeysan in loo ititibiya u baahanta marka ay leeyihiin indhaha kama fiirsanayno oo ethoobiya ma u dulqaadanayso dhammaan ee, tallaabooyinkan maxaa la gudboonay qaadaysaa etoobiya wax da- tallaabo weyn oo aan ahayn gorgortan ay kula jirto masar ma ahee wax kale ma jiraan iyo inay soomaalida cadaadis saarto oo ay markaas bilowdo inay u kala dab qaado ama dhex gasho goboladeedii iyo eh, dowladihii yaryarka ah oo federaalka ahaa iyo en, waxaasoo dhan inay eh, isku daydo inay siyaasadeeda iyo maaragtay inay eh, ku- tashwiish ku furto oo waxyaaba noocaas oo hoose oo iska dagaal hoosaada maahane mid ciidan iyo mid military waxaad moodaa inay ugu dan leedahay oo keliya ee masar inay ogaato inay ka warqabto waxay samaynayso en, ee adduunkuna la arko oo sida inagu markii ay ugu xadgudbeen sovereigntigeena aan qoob iyo qaylo isugu darno adduunka dhan u marnay intii oo kale ay hadda samaynayaan oo waxay leeyihiin annagana en, ee sidii oo kale adduunka nala arka masar baa duleedka iyagii ka soo laabatay masarna runtii ma aha jacayl ay soomaali u qabto hadda ciidamada iyo rasaasta u geynmaysa ee waxay diidaysaa baddaas cas iyo meesha baabalmandab laga galo in albaabkaas ay maaragtay etoobiyaan iyo ciidamo horle iyo wax kale soo fadhiistaan marka etoobiya lafteeda danbaa en- en masar lafteeda danbaa ugu jirta inay wa- waardiyeysato badda cas oo aan halkaas baabalmandab iyo en gacankan cadmeed inaan la khashkhashin oo ciidan military sida ee etoobiya oo kale iyo aanu soo fadhiisan
kaasi wuxuu ahaa cabdiqafaar wardheere oo ka faallooda arrimaha caalamka oo u warramayey wariyaha v o e-da sahre cabdi axmed dhegaystayaal xubinteennii dhacdooyinka waa nagayntaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
cabdiqaadir maxamed mursal ayaana dhegeystayaal dhacdooyinka toddobaadka soo jeedinayay markana waxaad ku soo dhowaataan hambalyada iyo heesaha ku soo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha nuur inta aan barnaamijka u gelin akhrinta dhambaalada maxaa dhegeystayaashan u haysaa
daandureeyow sida aad sheegtaba intaanan dhambaallada gelin ee dhegaystayaasha waxaan u hayaa heesta lix kun iyo lix boqol fanaaniinta salaad maxamed shardi salaad derbi iyo zaynab cege maxamed
lix kun iyo lix boqol iyo lixdan iyo lix baan kugu ladhay lix kun iyo lix boqol iyo lixdan iyo lix baan kugu ladhay hayga laaban hayga leexan hana liicin hana laba ligdoonin hayga laaban hayga leexan hana liicin hana laba ligdoonin ama libintaasig ama labalis caashaqa nafteeniyo jacaylkaba aan nabadgeliyayno ama libintaasig ama labalis caashaqan nafteeniyo jacaylkaba aan nabadgeliyayno isnabadgeliyeyno
laxudkiyo adduunkaba ducan kugu laamaansho kugu ladhay laxudkiyo adduunkaba ducan kugu laamaansho kugu ladhay
jacayl aan libdhayno aan libiqsanayn baan kugu ladhay jacayl aan libdhayno aan libiqsanayn baan kugu ladhay halligligan hallexleexan soo lexadso ana laba halligdoonin halligligan hallexleexan soo lexadso ana laba halligdoonin ama libintaasig ama labalis caashaqan nafteeniyo jacaylkaba aan nabadgeliyayno ama libintasiig ama labalis caashaqan nafteeniyo jacaylkaba aan nabadgeliyeyno ha isnabadgeliyeyno
ladnaniyo barwaaqiyo laydha caafimaadkan ku ladhay ladnaniyo barwaaqiyo laydha caafimaadkan kugu ladhay nafteeniyo jacaylkaba anabadgelino labxashada magoylile ilalabalis caashaqa nafteeniyo jacaylkaba anabadgelino
dhambaalka dhankayga ugu soo horeeya daandureeyo waxa uu naga soo gaaray asxaab aan si wanaagsan u garanayo oo aan hal xaafad ku soo wada korna intooda badan waxaanay kale yihiin xasan cali maxamed xasan cadde sheekh saalax madu ilyaas awees diindawaaq maxamed xuseen waasuge maxamed sheekh cumar jinni iyo ibraahim barre eerto jibriil cusmaan sugow iyo bashiir cali daahir amiin cusmaan sugow cabey maxamed kuulow iyo axmed mataane abra cali xaaji toxob abla xaaji saney iyo yacquub xaaji cabdulqaadir iyo cabdulaahi muxuyidiin sheekh awees dhammaan waa idin salaam saaxiibayaal waxaana asxaabtan oo isku duuban ay halkan hambalyo iyo bogaadin uga dirayaan saalim mustaf qaasim waa ku salaamay saalim iyo marwadiisa naley maxamed macalin muuniye oo uu wiil ugu dhashay isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee magaalada jowhar waxaana wiilkaasi loo bixiyey ducaale ducaale waxaan leeyahay adeer noqolkii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin waayahay dhambaalkan waxa uu nooga yimid qadar sugow waxa uu jecel yahay inuu halkan ka salaamo cabdicasiis sugow salaad iyo fartuun sugow salaad iyo basre sugow salaad xabiiba salaad jilcow iyo maxamed salaad jilcow iyo cali sheekh deerow falxada cali daahiye iyo dhuuxa xuseen cabdi iyo sacdiye sheekh yuusuf iyo saciid sugow salaad iyo farxaan jilcow iyo kiin khaliif cabdi iyo sakariya jilcow waxaan filayaa inay dhammaantood ku dhegaysanayaan heesta kalen idinhayo waa ma waxaad soo jirin codkii maxamed sulaymaan
sida jaawa geelo jilaal abaariyo jeeliaad helay sida jaawa geelo jilaal abaariyo jeeliaad helay xalay jaleeladkaygii jaarka ku tooso kaaji kaajiifi waayo adiguna ma joogtide ma waxaad isoo jirin markaaniil ka jiibsado ee ah ijahaada laydhigo ee ah ijahaada laydhigo
sida jibiinta roobkiyo jirko day habeenimo jeexigudnaayo sida jibiinta roobkiyo jirko day habeenimo jeexigudnaayo jidhamuu biyoobeen rahu jalow kaaleeyay kaajici kaajici waayo adiguna ma joogtide ma waxaad isoo jirin markaanin ka jiigsado ee aa eejaada laydhigo ee aa eejaada laydhigo sida jaawa geelo jilaal abaariyo jeead sida jaawa geelo jilaal abaariyo jeeliyoaadhelay xalay jaleeladkaygii jaarka ku tooso kaajici kaajiifi waayo adiguna ma joogtide ma waxaad isoo jirin markaaniil ka jiibsado ee aa eejaada laydhigo ee aa eejaada laydhigo xalay jaleeladkaygii jaarka ku tooso kaajici kaajiifi waayo adiguna ma joogtide ma waxaad isoo jirin markaaniil ka jiibsado ee aa eejaada laydhigo ee aa
hambalyadani daanda waxay naga soo gaartay dadka kale ah cabdinuur maxamed kidiye iyo xaaskiisa bahjo cali maxamed waxaa kaloo ku jira injineer shucayb maxamed raage iyo xaaskiisa maxamed cabdi wakiiki siraad iyo xaaskiisa axmed qadar iyo xaaskiisa zakariya shubka iyo xaaskiisa iyo dhammaan shaqaalaha salaam somaali bank ee soomaaliya iyo jabuuti waxay hambalyo ay u dirayaan mawliid maxamed ciise iyo xaaskiisa oo wiil ugu dhashay cisbitaalka ayaan sideed iyo labaatankii bishan agos sanadka labada kun afar iyo labaatanka waxaana ay leeyihiin wiilkaasi allaha ka dhiga kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhinacii heesaha haddii aan dib ugu laabanno waxaan idiin soo qabtay heesta adeegyaan oogu dira fanaanadda codka macaan faadumo qaasim hilowle
Yeah. dambalkan waxaa uu nuur nooga yimid jimcaale mustafe cusmaan iyo xamse mustafe cusmaan iyo namiil mustafa cusmaan iyo hodan cusmaan cabdi iyo cabaas cusmaan cabdi xamdo cusmaan cabdi asmo cusmaan cabdi cabdulaahi maxamed xasan cabdinaasir maxamed sahal nimco cabdulaahi xasan iyo cabdixaliim maxamed cabdulaahi dhammaantood waxay taaniyad u dirayaan axmed mustafe cusmaan iyo khayr cusmaan cabdi oo wiil ugu dhashay magaalada burco wiilkaas oo loo bixiyey saami axmed mustafe waxay leeyihin allah ka dhigi kii soo weynaada oo waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba wax tara aamin ayaan leenahay heesta kale aan idiin soo qabanayo waa codadkii axmed ishaar iyo saafi ducaale
ceeldeenoho dulisgaabaniyo dabar lagu cabbiyo dhuuqa isku kihin ceeldeenoho dulisgaabaniyo dabar lagu cabbiyo dhuuqa isku kihin waa hadal daweyn tusaaliyo digniin ayaha dambana darsi kaaga dhigan waa hadal daweyn tusaliyo digniin ayaha dambana darsi kaaga dhigan eedibisu qabo hana daalino hadal yuu ku dinin eedibisu qabo hana daalino hadal yuu ku dinin edibisu qabo hana daalino hadal yuu ku dinin edibisu qabo hana daalino hadal yuu ku dinin niyakaadaban uma dirnaxde niyakaadaban uma dirnaxde
dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah bashiir cali daahir maxamed abuukar caseer iyo cabdikariim cumar macalin aalos annaha iga reebin waxaa kaloo ku jira cabdiqani xaaji maxamuud iyo cabdulqaadir maxamed yuusuf balaag oo ah akhyaartii raadiyo jowhar iyo sidoo kale injineer haldoor axmed mataaney abraah iyo maxamed shariif sabka cabdulqaadir maxamed iimaan abaabu iyo cabdifataax nuur saney bilo cusmaan goomey iyo make maxamed iimaan maryam sheekh cabdi iyo maxamed ibraahim jimcaale xasan cabdulaahi maxamuud go sports iyo shariif shuuriye xaashi iyo asxaab kale dhammaan waxaanay u hambalyaynayaan saalim mustafa qaasim iyo marwadiis naley maxamed macalim oo uu wiil ugu dhashay magaalada jowhar wiilkaasi oo loo bixiya ducaale waxaan leenahay allaha ka dhiga kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhambaalkan wuxuu nooga yimid cabdishakuur maxamed xasan neero iyo cabduljabaar maxamed xasan neero iyo cabdulwaaxid maxamed xasan neero cabduraqiib maxamed xasan neero brofesor cabdulfataax maxamed xasan neero sabriin maxamed xasan neero iyo sanaciim maxamed xasan neero susaan maxamed xasan neero doctor samiira maxamed xasan neero doctor xuseen daahir xasan calonge iyo cali daahir xasan calonge iyo doctor hibe maxamed xasan calonge firdowsa daahir calonge iyo aadan daahir calonge iyo hooyo dhuux cabdi xiife iyo aabe daahir xasan calonge dhammaantood waxa ay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibadda dalalka norway germany canada u k maraykanka australia india kenya waxaana ay jecel yihiin inay taaniid kal iyo laaba ay gaarsiiyaan doctor cabdulkhafaar maxamed xasan nero iyo doctor faa'iza cabdulwahaab sheekh oo arooskoodu uu ka qabsoomay degmada beled xaawo ee gobolka gedo waxaanay leeyihiin arooskiina aamiin heesta ugu dambaysana waa heesta garan maayo waxay gube iyo fanaanka codka macaan allah u naxariistay cumar dhuule cali cumar mahdi iyada ayaana ugu dambaysa barnaamijkeen hambalyada iyo heesaha ee galabta waxaa idinla socodsiinayey ibraahim xasan garabey daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe dhegaystayaal waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo galab wanaagsan
gowraca beenkii idaarada cidla ka goohayo cadiyo dagaal naftahu gabiyo gabadhee marnaba hay gumaysan ine iga googoogan kaana iga googan kaana garan maayo
dhegaystayaal idaacadda galabta iyo wararka v o n intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa intaan mar kale hawada ku kulmi doonno waa anigoo ibraahim xasan daandurayoodale nabadgelyo